muddooyinkii u dambeeyey gobolka geeska afrika waxaa ka dhacaya isbedello isdabajooga oo qaarkoodna ay lama filaan ahaayeen sida colaadii dhex taalee dalalka etoobiya iyo eritrea oo xal laga gaaray waxaanay dadka qaar qabaan in isbedeladaasi ay markaasi gacan ku lahaayeen quwado aan ahayn dalalkaasi haddaba maxay tahay isbedeladaasi kusoo maxay isbedeladaasi kusoo biirin karaan siyaasadda geeska africa sidoo kale soomaalida oo leh dhaqan soo jireen ah oo ay ku soo caanamaaleen siyaasadda iyo dhaqanka ma yihiin laba isla jaan qaadi karta waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi ka wareystay abiib axmed xirsi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka islamarkaana ka mid a aasaasayaasha urur maxalli ah oo lagu magacaabo c c p r s oo ka howlgala somalilan naguna soo booqday istuudiyaha washington ee v o a
waxaan casuumad ka helay jaamacad la yidhaahdo elizabethon college jaamacadaasi xiriir baanu lahay sanadii u dambeeya waxaan la shaqeeya hayadaha civil societyga hayadsiisi bares la yidhaahdo anigana way casuumeeno marka in halkan imaado oon ardaydooda la hadla halkan igu yeedha way marka ujeedada ugu weyneed u timi ee ardayda waxaad kala hadashay muxuu yahay ilaa lix qodobood oo kala duwan baan jeediyey intaan joogay jaamacadda waxaan isbarbar ku sameynayay isbarbardhig siyaasadda somaliland iyo soomaaliya iyo waqtiyadii magaranaysa marxalada ay soo kala martay markii nabadda la dhisayey waxaa kaloon ka hadlayay somalilan sida habka dhaqanka ay u isticmaashay ee nabadeeda ay usoo dhistay ay uga soo dhistay xagga hoose waxaa kaloon ka hadlayay xagga dhaqanka soomaalida oo kamay ka mid tahay hiddii iyo dhaqankii gabayadii ciyaarihii dharkii hidii dhaqankan xidhan cuntooyinkii wax lamid a waxaa kaloon ka hadlayadna xaaladda amba siyaasadda isbedeshay gobolka geeska afrika iyo saameynta magaranaysa xagga ganacsiga shiina uu ku leeyahay baan ka hadlay waxaa kaloon ka hadlayay ururka iyaga howlaha uu qabto iyo kolley caqabadaha iyo waxyaabaha kolley ka hor yimaadaan intaasaan ka hadlayay waan gartay in waxaad carrabaabtay siyaasadda geeska africa iyadana inaad ka hadlaysay dabcan waxaad baratay arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka oo aad takhasuskaaga uu yahay in isbedelada ka dhacay muddooyinka ugu dambeeyay wadamada geeska africa hadda etoobiya oo kale hadday noqoto isbedeladaasoo kale muxuu yahay nuxurka ku duugan in dhallinyaradii ogaadaan ardaydii ogaato runtii horta adduunyada waxaa la yskugu yimaadaa waa maslaxda wey geeska africa waxaad moodaa inuu aad isbedel weyn ugu dhacay haatan isbedelkaasi etoobiya xuduuno ah laakiin quwado kaleoo kala duwan ayaa meeshaasi aad moodaa inay magaranaysaa saamiin fara badan ku leeyihiin matalan tusaalahaan oo kale dee geeska africa badda waxa weeye baabalmandab weeye waxaa mara maraakiibta eenay sida eenay ganacsiga iska gooshsa bariga asia iyo waqooyiga america iyo yurub waxaa la yidhahdaa maalintii waxaa mara four point eight million maraakiib sida intaasoo barmiil four point eight million barmiil sida oo shidaala marka xaggii ganacsiga ay muhiimad badan u leedahay marka xulafada sacuudiga hogaaminaya iyagu maadaama ay ka dagaalamayaan bahashii yeman oo ay kolley quwado kalena ay xagga dambe ka raacaya oo broxy war weeye oo dagaalka amiga yeman ka socdo dee iiraan oo kale iyo imiga xagga militariga aad ugu horumartay baa ku jirta waxaa marka ay u arkeen istaraatiijiyad si ay dhaqaalahoodii danahooda uga difaacaan baddaasi inay eritrea saameyn ku yeeshaan eritriana waa tii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay kusoo rogtay qabataynta iyagana cunoqotaynta laga qaaday u baahnaayeen oo ay furfurmaan marka waxaa la isdhaafsanayay markaa in heshiis deetana marka eritrea la doonaya cunaqabinta laga qaado waa in etoobiyana lala heshiisiiyo etoobiya laftigeeda dan weyn baa ugu jirta eritrea in la heshiiso waayo ra-isul wasaaraha cusub dee mucaaridka u fadhiisan kara een eritrea oo halkaa kaga soo duuli kara kulli mucaarid u yeeshaa nin kasta oo madaxii waxaa kaloo jirta in etoobiya waxaa danta kale ugu jirta waxtaa iyadana masar oo kale webiga niilka oo ah meelaha ugu badan colaado ay ka taagnaan jireen in ay masar baryahan dambe markii webigii la sameeyey bay xidhanka etoobiya in masar lafteeda la arkayey amba la dareemayay inay lug ku leedahay eritrea ka samaysata base marka taas etoobiya uga hortagto waa ina la saaxiibto heshiis ay la gaadho eritrea midda kale waxaway eritrea inta ururtay tusaareed waxaa lagu eedeyn jiray in xagga ay taageerto qolooyinka argixisada hubka la kala iibsanaya meesha la mariyo tahriibiyaashu ay maraan reer galbeedka laftigoodu si ay waxaa meesha uga saaraan maraykanka iyo dowladaha yurub iyagu nurti aad ba u danaynayaan marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay gacmo kalea ku jirayo marka laga yimaado in wadamadan gobolka geeska africa heshiisiintooda iyo isku yimaashahooda wadamo kaleo gacmaha kula jirayo dana lahaa ee isu keenaya baa jira waa xaqiiqtaasi waayo geopolitically meesha waa meel aad u istraatiiji ah oo dee gacankii magaranaysaa baabalmandar ku yaala oo danihii dhaqaale adduunka o dhani meesha uu ku jiro midda kale waxaweyan china ayaa isna imiga dee qaniimadiisi iyo baacmushirkiisi wuxuu rabaa africa inuu aad magaranaysaa saameyn ugu yeesho alaabta caydhina ka qaato waa kan hadda saldhigga ka sameysay jabuuti isaga laftigiisu marka reer galbeedka iyo dagaalka u dhexeeya china ee xagga magaranaysaa ganacsiga laftiisu saameyn buu ku leeyahy geeska africa oo la isriixriixayaa soomaalida kale haddaynu eegno waxay aada isugu dhex wadaan arrimihii dhaqankii iyo siyaasaddii iyo dimuqraadiyadda ama waxaan la yidhaahdo oo aada isugu dhex jiro inta badan ay isku dhex wadaan soomaalidana waxaa la yidhaha inta badan dadee dhaqan bay ahaayeen oo inta badan dhaqanku ay noloshooda saameyn ku leedahay amaba bays u ah amaba saldhig u ah sidee baad is leedahay wax wada socon kara ma yihiin arrimaha dhaqanka iyo dimuqraadiyadda ama siyaasadda iyo dhaqankaa wada soconaya runtii arrinkaasi waa arrin aada muhiima waxaa la yidhahdaa had iyo jeer imiga marka ama nabad la dhisayo ama siyaasaddaba laga hadlayo waxaa aada u muhiima in siyaasadda dee dhaqankii hoose iyo laisdhexgeliya kan kale dimuqraadiyadda casriga ah somalilan adoo kale matalan imiga wakhtiyadii ay dee nabadda dhisaysay ama dimuqraadiyadda dhisaysay waxa laisdhex waxa isticmaalaysa waxa la yidhahdo hybrid political system kaasoo ah dhaqankii iyo ma garanaysaa dimuqraadiyaddii reer galbeedka oo laysku dhexgeliyey waana runtii guul baana ka muuqato aad iyo aad baa loogu guulaystay marka soomaalida kale laftigeedu inay isticmaasho dhaqanka oo dhaqankeennu waxa weeyaan waa waxaynu nabadda ku dhalin jirnay oo waxaynu soo maamuli jirnay oo wax si dhib yar layskuu fahmi karo oo dadkii ma garanaysaa dee bulshadii rayidka ahayd ama reer guuraaga ahayd iyo tii kale reer magaalkeed bay fahmi karayaan marka marka laysku dara tan haddii si fiican laysugu jaangooyo la qoro oo ma garanaysaa siyaasad ahaana loo dejiyo oo wax runtii aad iyo aad loogu guuleysanaya in nabadii lagu dhaliyo securitiga lagu hormariyo dhaqaale lagu hormariyo
abiib axmed xirsi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka stuudiyahan washington iyo v o a ayuu nagu soo booqday wuxuuna u warramaya cabdixakiin maxamuud shirwa